halkani waa shabakada warbaahinta idaaha news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
baabuur hoomi ah meel u dhaxaysa awdiinle iyo baydhabo markii ay ku amreen inuu damiyo nalka uu nalkii damin waayey kadibna uu eedaysanaha koowaad muurow ku riday ayna labadii xaba ku dhaceen nin ka mid ah arkaabka baabuurkii ay joojiyeen kadibna dadkii iyagoo qaylinaya ka tageen waxayna intaas ku dareen in qoriga uu watay eedaysanaha koowaad muurow marna uu u dhiibayey eedaysanaha saddexaad eedaysanaha saddexaad oo la yidhahdo cusmaan maxamed baariow eedsanaha koowaad marna uu dhiibay eedsanaha saddexaad waxayna si buuxda u qireen saddexda eedaysan in marxuumka uu gacantiisa ku dilay eedaysanaha koowaad muurow madmuur gacmi markay dhegaysatay markhaatigii maxkamadda la hor keenay oo ahaa xasan sheekh cali mursal oo ahaa darawalkii waday baabuurkii hoomiga ahaa ee eedaysanayaasha jidka u galeen wuxuu si buuxda maxkamadda ugu hor caddeeyey in eedaysanayaasha baabuurka ku baabuurkiisa ku joojiyeen sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaasha kale ah kow madani nuurow madnuur madkeer gacmi labo dable xooga ibraahim cali ibraahim saddex madani cusmaan maxamed baariyo doy ay wada yihiin dembiiliyaal galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku kala xukuntay ko madani nuurow madnuur madkeer gacmi dil toogasho ah labo dable ibraahim cali ibraahim shan sano xabsi ciidan ah saddex madani cusmaan maxamed baariyo duy shan sano xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan rafacaan inay ka qaataan